alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi اddiin qaala albukhaariyu raximah llah baabu salaati salaadii buu baabya cala alxasiiri cawda dusheeda lagu tukado waxaa markaa bukhaari raximah llahu tacaala baabkan iyo abwaabtii horeba uu uga jeedaa in dhulka uu baashiro oo dhulka dushiisa uu ku tukado qofka musaliga ahi in aanay waajib ahayn oo iyadoo dhulka iyo qofka tukanaya xubnihiisa waxay u dhexeeyaan uu tukan karo qaala wasalaa waa tukaday jaabirun waa jaabir ibnu cabdillaahi wa abuu saciidin fi safiinati doontii bay ku tukadeen ayuu ku tukaday qaa'iman xaalo uu yahay mid taagan macnaa mid wal oo labadooda ka midii aahaartaasina waa ka ansaxday saxaabada ridwaan ullaahi calayhim ibnu abi shayba ayaa wariyey isagoo waxa weeyaan mawsuula lafdigiisuna wuxuu ahaa wakaana imaamuna yusalii bina fi safiinati qaa'ima wa nusalii khalfahu qiyaama walow shi'naa la arfaynaa ay la arsayna weliba inaanay markaa daruura ku kalifin salaada addoonta dusheeda ay ku tukadeen ayaa uu sheegay raawiga ka warinaya anas bnu malik cabdullaahi bni abi cutba oo ahaa mowla anas bnu malik waxaan la safray buuhi abudarda iyo abu saciid alkhudri iyo jaabir bni cabdillaahi iyo wa unaasun qad samaahum wa unaasin qad samaahum iyo dad kale ou magacaabay oo yacni min asaxaaba ah marka haddii aanu doonno waxaanu doonta geysan kari lahayn beriga meel ay baroosinka dhigato iyadoo taasi suurtagal noo ahayd ayaa doonta dusheeda haddana aanu iskaga tukanaynay wa qaala alxasanu wuxuu ihi qaa'iman ay yusalli waa tukanayaa qaa'iman isagoo taagan ama salli tuka qaa'iman xaala a tahay mid taagan maa lam tashuqa inta aana taagnidaada ku dhibin calaa asxaabika dadka kula socda amaba sadee naftaadaba min baabi alawlaa taduuru waad wareegaysaa macahaa ay maca safiinati doonida dhinacay u wareegto ayaad macnaa u wareegeysa hadday qiblada ka jeesatana adoo xagga qibladaad u wareegeysa wa ilaa haddii kala miya ah oo aada naftaada u baqato aad is tidhaahdo waad ka dhici oo waad qarqoomi doontaa ama dadka kula saaran inaad dhibaataysa aada ka baqato faqaacidan ay fasalli tuko qaacidan adigoo ah mid fadhiya sidaas ayaana waxa weeyaan sida raajixa ah culimada qaarkood oo yidhi muطlaqan waxa fadhi buu iskaga tukan karaa walow kaana qaadiran cala alqiyaam haba noqdo mid awoodo taagnidii qowlkoodu markaasi sax maaha waana qowlu abi xaniifa haddii markaa taagni uu ku tukan karo waajibku waa inuu taagni ku tukado waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi salli qaa'iman fain lam tastatic faqaacidan fadhi waxaa faral lagu tukan karaa iyadoo taagni la awoodi waaye laakiin inta taagni la awoodayo ama dhulka ha lagu taagnaado ama dooni ama wax kaloo lamida in taagni lagu tukado ayaa waajiba waxaa kaloo aahaartan ahlucilmiga qaarkood ay u daliishadeen jawaas rukuub ilbaxr inay bannaan tahay qofku badda inuu ku safro xadiid daciifa ayaa ku soo arooray qof xajiyaaya ama qof khaswi iyo duulimaad ku jira mooyaane qof kale badda inaanu ku safrin laakiin xadiidkaasi waa daciif lam yahbut can inabiyi calayhi salaatu wasalaam ujeeddo kaloo labada aan ahaynna badda waa loogu safri karaa waxaa shardi ahun inaanay inaanu jirin halaag mutayaqana ama haabit bikhalabati dan haddii la hubo qofku safarkaa badda inuu ku halaagsamayo ama yaan laba hubin bee sidaasi ay u badan tahay marka wax la qiyaaso inuu ku safraa ma banaana lanna waxay noqonaysaa naftiisa inuu halaag ku tuuray oo naftiisa inay dhibato sabab uu noqdo ilahayna wuxuuhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima walaa tulquu biaydiikum ila atahluka qala xadaanaa cabdullaahi cabdullaahi nacam qaala akhbaranaa malik can isxaaq ibni cabdillaahi bni abi طalxa can anas ibni maalikin ana jaddatahu mulayka ayaa dacad u yeedhay rasuula اllaahi salى اllahu عalayh wasalam liطacaami raashin ayay ugu yeedhay sanacatu ay samaysay lahu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay u samaysay marka jaddatuhu damiirka ku jiraa ma wuxuu noqonayaa anas bnu malik oo waa anas ayaydii oo hooyadii umu sulaym dhashay mise wuxuu noqonayaa u noqonayaa isxaaq ibni cabdillaahi ibni abi طalxa oo markaa waa umu sulaym oo anas hooyadii miya oo anas isxaaq ibni cabdillaahi wuxuu yahay adeer waayo aabihii cabdillaahi ibni abi طalxa ayaa xagga hooye ay walaalo ka ahaayeen labada qowlba waa la yidhi laakiin sida raajixa ah ana jaddatahu damiirka ku jiraa wuxuu noqonayaa anas ibnu malik oo mulayka waa jaddatu anas waa anas ayaydii ee ma aha anas hooyadii hooyadii waa umu sulaym bintu milxaan magaceedana alqumaysaa iyo alrumaysaa waa lagu sheegay kadalika sahla iyo unayfa laakiin hooyadeed baa la odhan jiray mulayka bintu malik ibnu cadiyin ayaa la odhan jiray markaa marka uu leeyahay ana jaddatahu mulayka anas ayeydi oo mulayka ahayd ayaa dacat rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam liطacaamin raashin bay ugu yeedhay sanacatu lahu rasuulka ay u samaysay faakala minhu raashinkaasuu wax ka cunay rasuulku uma dabeetana qaala wuxuu uhi quumuu kaca faliusalli lakum aan idin tukiye qaala anas wuxuu ihi faqumtu waxaan u kacay ilaa xasiirin caw xaggeed lanaa annagu aanu iska lahayn qad iswadda xasiirkaasoo madoobaaday min tuuli maa lubisa intii la isticmaalaayey dherarka ay dheereed awgeed muddadii la isticmaalayay fanadaxtu waxaan ku rusheeyey bimaa'in biyo faqaama waa kacay rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam wasaf waa istaagay wasafaftu waan saftay aniga iyo walyatiimu agoonkii wara'ahu rasuulka calayhi salaatu wasalaam gadaashiisa walcajuusu islaantiina min waraa'ina waa naga sii dembaysay fasallaa lanaa waana tukiyey rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rakcatayni laba ragcadood uma insarafa dabeetana rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa tegey oo bimacnaa waa noqday marka xadiidkan bukhaari raximah allahu tacaala baabkan wuxuu ugu keenay dee waxaa ku sugan asalaatu cala alxasiir oo cawda anas binu maalik uu ka warramaayo sidii loo goglanayey madoobaatay in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku tukaday ayaa xadiidku uu tilmaamaya taasina waxay daliilu tahay qofka musalliga ahi inuu ciidda ama dhulka baashiro xubnihiisa uu saaro inaanay waajib ahayn oo xubnihiisa iyo dhulka inay waxu dhexeeyaan ay bannaan tahay waxaa kaloo markaa xadiidka ku sugan masaa'il kale masaa-ishaasi waxaa ka mida ijaabatu dacwa walow lam takun cursan walow kaana daaci imra'a qofka haddii loo yeedho casuumad loogu yeedho inuu ajiibo casuumad aroos ba yaanay ahaane walow qofka u yeedhayaaba qof dumara ha noqdee laakiin intaa waxay raaciyeen ahlucilmigu xaysu tu'manu lfitna haddii qofka casuumadda ugu yeedha ay tahay ruux dumara waa in fitno laga aamin yahay in gabadhaasi waxa weeyaan ay fitnayso ama isagu uu fitneeyo saasoo kale dee khalwa waa inaanay jirin inuu gabadhaa guriga kula gooni noqdaa taasina ma dhicin oo dad kale ayaa la joogay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyadoo la odhan karo rasuulku afraadda ummaddiisa aba ka xukum duwanaaba marka laga hadlayo xagga khalwada iyo masaa-isha kale xagga maxramiyada ku saabsan waxaa laga qaadanayaa sidaasoo kale salaad sunno ah in jamaaco lagu tukan karo laakiin sunnayaasha markaa raatibada ah in jamaaco lagu tukadaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam kamay soo aroorin sunahani wuxuu ahaa sunatu muطlaqa suna muطlaqana waxaa looga jeedaa suna gayru muqayada biwaqtin walaa bisabab sunnaha aan waktina aan ku xidhnayn oo wakti gaara shareecadu aanay u samayn sabab gaarana aan lahayn ayaa la idhahdaa sunatu muطlaqa oo qofku waa iska tukan karaa isagoo wakti shareecadu inuu tukado ay fartay aan ku jirin ama salaad ay u astaysay waa iska tukan karaa macanaa iyadoo sabab salaad keentayna aanay jirin sida kusuufkii iyo iyo khusuufkii waxyaabaha lamid waa iska tukan karaa inta salaad uu ka tukan karu maalintii ka tukan karaa sunayaasha waa iska badsan karaa oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kii ku yihi saxaabigii yihi asaluka muraafaqataka fi ljanna idan faacinii calaa nafsika bikahrati sujuud asalaatu khayru mowdic buu hi rasuulku calayh isalaatu wasalaam meel la istaago salaada ayaa u khayr badan markaa sunahani wuxuu ahaa suno mulaqa markaa sunaha muطlaqaa waa lagu tukan karaa jamaacatan waana sida rasuulku calayh salaatu wasalaam uu yeelay halka faliusalii lakum markuu leeyahy rasuulku calayh salaatu wasalaam ay liajlikum macnaheedu waxa weeyaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa salaad sideeda uma doonahayn laakiin iyaga ayaa uu doonaayey qoladan markaa uu soo booqday in salaada ay ka bartaan oo araada tacliima afcaal asalaa bilmushaahada maadaama weliba dee dumar meesha ay joogeen waxa laga raggu dee masaajidka inay ku arkeen laakiin dumarka waxa weeyaan haddii masaajidka ay tagaanna mowqifkoodi iyo meeshay taagnaan waa ka fogeyd halka rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu taagnaa waxaa laga qaadanaya tandiifu makaan almusalli qofku meesha uu ku tukanayo inuu nadiifiyo oo waa kaale anas bnu maalik fanadaxtuhu bimaa-in markaa dhaska iyo iyo waxyaabaha la mida ee si fudud uga go-i kara cawda ayuu anas bnu maalik biyahaasi uu kaga goynayey culimada qaarkoodna waxay u daliishadeen fanadaxtuhu bimaa-in waxay dhahen najaasadu waa laba najaasa mutayaqana iyo najaasa madnuuna najaaso meesha lagu hubo taa waxaa waajiba in la maydho iyo najaasa madnuuna shay loo maalaynaya inuu najaas leeyahay ama laga shakisan yahay kaa in la maydhaa waajib maaha bal yakfiihi annadxu waarashu waxaa ku filan in biyo lagu saydhiyo ama lagu rusheeyo laakiin xadiidkan taasi kuma cadda oo in cawdani markaa ay najaas lahayd ama loo malaynayo inay najaas lahayd dee wax caddaynaya ayaynaan hayn waxaa kaloo xadiidku daliilu yahay ilmaha yari inanka yari inuu ninka saf la gelaayo oo lama odhanayo ninkuna saf qura ha sameeya nin iyo inan yar baa imaam ku daba tukanaya inanka yarinaha ka dambeeya ninkuna saf ha noqdo la odhan maayo bal saf ayaa ay wada gelayaan iyo dumarku walow gabadh quraba ha noqotee walow maxaarimteediiba ha noqdaan ragga meesha ku tukanayaa inaanay saf la gelahayn oo kelideeda ay daba istaagayso xataa haddii ay mid qura tahay ayaa xadiidka laga qaadanaya oo xadiidka ahaa laa salaata lilmunfaridi khalfa saf qof kelidii safka ku daba tukaday salaad ma laha xadiidkaasi dumarkama khuseeyo oo gabadha quri iyadu saf ayaa kelideed ay samaynaysaa waxaa laga qaadanaya markaa ilmaha mumayiska ah ee wax kala garanaya salaadiisa iyo dee weysadiisuba inay ansaxayso ayaa laga qaadanaya qaala raximah اllahu tacaala baabu salaati salaadii buu baabiya cala alkhumrati sijaayadii lagu tukado marka alkhumra hore ayaynu usoo sheegnay waa cawda yare kooban ee qofka musalliga intaa markaa uu ku tukanayo un gaadhsiisan haddii ay ballaadhantaho ay ka ballaadhantahayna xasiir baa la idhahda qaala xadaثana abulwaliid waa hishaam ibnu cabdilmalik qaala xadaثana shucba ibn اlxajaaj abu bustam qaala xadaثana sulaymaan الshaybani can cabdillaahi bni shadaadi can maymuuna qaalat waxay tidhi kaana nabiyu salى اllahu عalayh wasalam rasuulku waxa yusalii mid ku tukada cala alkhumra sijaayad ayuu ku tukan jiray marka i sijaayad iyo wax la mida lagu tukan karo oo dhulka in la baashiraa aanay waajib ahayn ayaa xadiidka laga qaadanaya laakiin waa inaanay sijaayadaasi ahayn mid qofka musaliga mashquulinaysa oo khushuucdii tagsiinaysa baabu salaati salaadii buu baabi cala alfiraashi gogasha dusheeda lagu tukado wa sallaa waa tukaday anasun wa anas bnu maaliki calaa firaashihi gogashiisa dusheeda ayuu ku tukaday kaana anasun yusalii calaa firaashi buu uhi xumayd sida ibn abishe musanafkiisa uu ku wariyey wa qaala anasun wuxuu uhi kunaa nusalli waanu tukan jirnay maca anabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulkaanu la tukan jirno fayasjudu waa ku sujuudi jiray axadunaa midkayo calaa thawbihi maradiisa ayuu ku sujuudi jiray oo dhulka wuu iska xigsiin jiray qala xadaثna ismaaعiil qala xadaثanii malik waa ismaaعiil ibn abi uweys qala xadaثanii malik can abi nadr mawlى cmar ibn cubayd الlah can abi slma bn cabdالرaحman can caaئiشha zawji الnabiyi salى اllahu عalayh waslm anaha qaalat waxay tidhi kuntu anaamu waxaan ahaa inaan seexdo bayna yaday rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka hortiisa wa rijlaahu iyadoo wa rijlaaha iyadoo labadeeda logoodna fii qiblatihi ay yaaliin qiblada rasuulka calayhi salaatu wasalaam halka rasuulku uu ku sujuudayo faidaa sajada marka uu sujuudayo khamazanii waa i qanjiirinayo faqabadtu waan soo laabayay rijlaya labadayda logood faidaa qaama markuu kacana basadtuhumaa waan fidinaayey waan kala bixinaayey qaalat waxay tidhi walbuyuutu guryuhuna yowmaidin maalintaa laysa fiihaa ma ahayn guryaha dhexdooda masaabiixu wax markaa iftiina ama faynuusi ah guryaha maalintaasi laguma haysan marka caaisha marka le kuntu anaamu bayna yaday rasuuli illaahi salى اllahu عalayh wasalam wa rijlaaya fii qiblatihi can halka rasuulku uu ku sujuudayay ayaa lugaheedu ay yaaleen lugaheeduna markaa dee cidlo may oolin ee gogasha ayay ku jiiftay marka in rasuulku calayhi salaatu wasalaam gogashaasi uu ku dul sujuudaayey halkaa ayaa bukhaari raximah allahu tacaala uu kala soo baxay oo halkaa caaisha markaa ay jiiftay ee dee lugaheedu ay yaaleen ayaa marka lugaha ay ka laabto uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku sujuudayey taasina waxay daliilu tahay jawaasu salaati cala alfiraash gogashii in lagu dul tukan karo xataa gogasha ninku waxa weeyaan xaaskiisa uu kula jiibsado ama xadiidka caaisha laga soo wariyo odhanaya kana nabiyu laa yusalii fii lixaafina oo abu daawuud warinaya waa xadiid daciifa waqad bayana alimaam abu dawuud raximah اllahu tacaala cilatahu waxaa markaa xadiidka ahlulcilmiga qaarkood ay u deliishadeen ana lamsa almar'ati laa yanqud lwudu taabashada gabadha la taabtaa inaanay weysada burinahayn waxaanay markaa ka qaateen qowlka caaisha ay tidhi faidaa sajada hamadani waa inqajirinay asalkuna de waa cadam lxaaya in gacanta rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo lugta caaisha aanay waxba u dhexayn ayaa asala qofka yidhaahda xaayil baa jiro dee waxbaa u dhexeeyey oo marade ayay huwanayd ama wax la mida isaga ayaa waxa weeyaan daliil laga rabaa ahlucilmiga qaarkood u deliishadeen gabadhu inaanay salaada jar ahayn masaladaasi waa iman doontaa gabadhu haddii ay nint ninka ay hormarto isagoo tukanaya salaada waa jaraysaa sida saxiixa ah laakiin xadiidka waxaa laga qaadanayaa haddii ay hor fadhido ama ay hor jiifto inaanay salaadiisa waxba yeelahayn waxaa salaadiisa wax yeelaya waa muruuruhaa amaamo waa in iyadoo soconaysa ay hormarto walbuyuutu yowmaidin laysa fiiha masaabiix maalintaa guryuhu faynuusiye may lahayn laakiin maalintan dambe caaisha ay hadlaysa faynuusiye inay yeesheen ayaa taasi ay daliilo tahay nolosha adagee markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadu ay soo mareen ayaanay tani calaamad u tahay horena waa inoo soo martay in raggii markaa rasuulka ku duba tukanaya saxaabada ahaa ay xidhnaayeen guntiyo ilaa qoorta ay ku soo xidheen oo nin markaa wada helaayay gunti iyo dulkahuwad uu yaraa taasina waxay tusinaysaa adduunyadu inay xaqiran tahay cinda allahi subxana wa tacaala hadday qiimo leedahay haa ulaahi waa saadaat alawliyaa kuwaasi ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu buuxin lahaa qofna adduunye inaan lagu qiimeynahayn bay taasi daliilutah waxaa kaloo xadiidan ku sugan raddun calaa man yaquul kaana linabiyi calayhi salaatu wasalaam nuurun xisiyu kuwa khuraafiyiinta yidhaha rasuulku wuxuu lahaa nuur xisiya laa shaka rasuulku inuu lahaa nuur macnawiya oo xaqa iyo baatil ka kala iftiimiya lakin kuwala nuur markaa iftiimaya ayuu lahaa ayaa xadiidkani radin uu ku yahiy axaadiid kaleba oo uu ka mid yahay xadiidka muslim uu warinayo ee tilmaamaya caaisha markii ay weyday rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay markaa gacmaha ku taataabanayso markii dambe gacanteeda ay la heshay lugihii rasuulka isagoo sujuudsan marka gurigii rasuulku uu ku jiray inuu madoobaa faynuus la-aan awgeed ayaa xadiidkan iyo xadiidkaa kale aynu tilmaanayba ay daliil u yihiin qala xadaثna yaحya بن bukayr qala xadaثna الlayث عan cuqayl عan iبni شihaabi qaala wuxuu yidhi akhbaranii waxay waramay curwa ana caaisha ayaa akhbaratu u warantay ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam kaana waxaa yusalii mid tukada wahiya waxaalihi caaishana baynahu ay udhaxaysa rasuulkii wa bayna اlqiblati oo calىa firaashi ahlihi ay ku jiifto اctiraad اljanaazati oo ay muctaridatan ay tahay mid gudban oo rasuulka hortiisa calayhi salaatu salaam si guduba markaa u jiifta ictiraad aljanaasa ay ka ctiraadi ljanaasati sida janaasada waxa weeyaan ay u gudban tahay qofka ku tukanayo hortiisa oo janaasada loo hordhigo muctaridatan ictiraadan ka ctiraad aljanaasa markaa rasuulka calayhi salaatu salaam hortiisa inay jiifteen midig iyo bidix midnaba aanay ka xigin oo macnaa aanay dee hortiisa aanay ka baxsanayn baa xadiidku uu tilmaamayaa marka leedahay ictiraad aljanaaza oo labada dhinacba waa uga baxsanayd rasuulka calayhi salaatu wasalaam hortiisay saa u gudbanayd midig iyo bidix labadaba waa ka waa ka xigtay iyo xagga horeba marka xadiidka bukhaari waa lagu ictiraaday waxa yihi bukhaari hadalkaa caaisha ay tidhi calaa firaashi ahlihi ayaa waxa uu fahmay inuu macnuye kaana yusalli calaa firaashi ahlihi rasuulku wuxuu ku tukanaya calayhi salaatu wasalaam firaashka waxa weeyaan reerkiisa ama xaaskiisa uu ku seexo sidaana maa xadiidka macnihiisu iyo waxa weeye calaa firaashi ahlihi bay ku jiiftay caaisha oo maaha salaadu inay ku dhacday cala alfiraashi ee jiifka caaisho ayaa waxa uu ku dhacay cala alfiraash oo firaashka dushiisu ku tukaday maahee caaishaha firaashka ku jiiftay weeyaan macnuhu laakiin waxaa la odhan karaa dee labadaa waxaa ka dhaxeeya yacanaa talaasum oo mar haddii rasuulka gaar ahaan marka xadiidka hore aynu eegno mar haddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay hor jiiftay firaashkiina ay ku jiiftay dee in rasuulku calayhi salaatu wasalaam firaashkaa uu ku dul sujuudaayey ayaa xadiidku markaa uu tilmaamaya amaba se uu ishaarayaa qaala xadaثana cabdullaahi bnu yuusuf qaala xadaثana leyt can yaziid can ciraaq can curwa ana الnabiya salى اllahu عalayه wasalam kaana wuxuu aha yusalii mid tukada wa caaishatu iyadoo caaishana muctaridatun mid gudban ay tahay oo jiifta baynahu wa bayna alqibla rasuulka iyo qiblada inta udhaxaysa cala alfiraashi bay ku jiiftay caaisha alladii firaashkaasi oo yanaamaani calayhi oo ay ku seexdaan ay ku seexan jireen a rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo caaisha marka xadiidka tilmaamaya qof jiifo ama hurda in xaggiisa loo tukado xadiid waxa weeyaan daciifa haddii uu sugnaadana waxaa lagu xambaarayaa xaaladda qofkaasi ay dee suurtagal tahay inay ka muuqdaan waxa qofkan tukanaya mashquuliya laakiin haddii qof halkaa hortaada uu iska jiifo oo salaadaadana aanu kaa mashquulinahayn khushuucdaadana waxba yeela waad iska tukan karta sida rasuulkuba calayhi salaatu wasalaam uu u tukanayey iyadoo caaisha hor jiifta baabu sujuudi sujuudi buu baabi cala athawbi marada dusheeda lagu sujuudo fii shiddati alxari kulaylka daraantiisu marka ay jirto marka marada laga hadlayaa waa tee talow maro dhulka la dhigtaabaa maya taas iyadoo ishkaal ma leh axaadiidaas oo dhan baa tilmaamaysa dee maro dhulka la dhigtay in lagu sujuudi karo xasiir khumra firaash intuba wayna soo martay thoobkani marada waxaa looga jeedaa athoob almutasil bilmusali qofkan tukanaya mara la xidhiidhsan cimaamaddii waxa weeyaan tusaalahaan uu huwanaa amaba se khamiiskiisii ama go-i uu huwanaa manaa qayb ka mida dhulka ma dhigan karaayo ma ku sujuudi karaa weeyaan masaladu maaha maro dhulka ma goglan karaa waa maradan uu huwan yahay dee jirhkiisa saaran qayb ka mida inta dhulka uu dhigo ma ku sujuudi karaa u baabkani ka hadlaya wa qaala xasanu wuxu uhi waa xasanu lbasri kaana alqowmu waxay ahaayeen alqowm wuxuu uga jeedaa halkan asaxaaba ridwaan ullahi calayh yasjuduuna kuwa sujuuda cala alcimaama cimaamadda ay xidhan yihiin u duuban ayay ku sujuudi jireen waalqalansuwati koofiyadda ay ku sujuudi jireen wayadaahu awayasjud axadu midkood waa sujuudi jiray wayadaahu iyadoo labadiisa gacmoodna fii kummihi dee khamiiska gacantiisa ay ku jiraan sidaa isagoo ah ayuu sujuudi jiray sooma arkaysaa saasuu ku sujuudi jiray iyadoo gacantiisa ay ku jirta waxa weeyaan khamiiskiisa ayaa uu sujuudi jiray waxaa markaa hadalkan xasanulbasri ku sugan asujuudu wayadaahu fii kumihi aw thawbihi iyo asujuudu cala alcimaamati waalqalansuwa qofka cimaamaddii u duubnayd ee dee salaanta iyo jabhaddii dhulka uu dhigayay saarayd inuu ku dul sujuudi karo wakadalika koofiyaddii ilaa halkan soo gaadhsiisneed wa kadalika gacmihiisii arrintaasna sidaa uu sheegay xasanulbasri waxaa sameeyey saxaabada kadalika waxaa ka mid ah culimada samaysay saciid binu jubayr calqama masruuq aswad kaiir waxayn min الtaabiciin waana qowl imaami malik wاlawsaaci waaxmed waisxaaq wa asxaabu الra'y xanafiyada jamaaca min asaxaabana waa laga soo wariyey inay sidaa yeeleen hum lam yuqayiduu dalika bicila iyadoo sabab keentayba aanay arrintaa ku xidhin kulayl iyo qabow toona marka kowru اcimaama duubka cimaamadda iyo koofiyadda iyo wax lamida in lagu sujuudi karana canaa saxaabada iyo in badan oo taabiciinta ka midaba waa laga soo wariyey wuxuu leeyahay ibnu rajab wa ruwiya can الnabiyi min wujuuhin baطila annahu kana yafcalu axaadiid markaa baطil oon sugnaan ayaa iyaduna tilmaantay in rasuulku sidaa uu sameeyeyba oo duubka cimaamadda uu ku sujuuday wa ruwiya an canhu annahyu min wujuuhin mursala fiiha dacfun axaadiid kale markaa dacfi ku sugan yahay lafteeduna waxay tilmaantay inuu rasuulku taa nahiyey in duubka cimaamadda lagu sujuudo saxaabada qaarkoodna waxaa laga soo wariyey alkashfu can aljabha sida cali iyo cubaad iyo ibnu cumar iyo bacd taabiciin sida maxamed ibnu sirin iyo annakhaci imaamu malikna wuxuu yihi raximah llahu tacaala waa makruuh inuu ku sujuudo duubka cimaamadda lakin salaada kusoo celin maayo madhabu shaaficina wuxuu yihi anu laa yujziu an yasjuda calى kawri cimaamati wala calى طarafi thawbi wama huwa mutasilu bih haddii uu ku sujuudo duubka cimaamadda buu ihi shaafici amaba se calى طarafi thawbihi maradan uu xidhayo darafkeeda uu ku sujuudo inta uu dhigto iyo kulu ma huwa mutasilu bihi maro kastoo la xidhiidhsan ka gudi mayso xataa yakshifa can bacdi maxali الsujuud ilaa sujuudda maxalkeedii xubnaheedii anaa wax ka mida uu muujiyo xataa haddii jabhadiisa ama salaantiisa qayb ka mida ay qarsoon tahay oo inuun ka midii ay muuqato oo dhulkii ama gogashii uu saaray markaasay ka ansaxaysaa sida saxiixiina waxay tahay inay tahay makruuh inuu ku sujuudo qofku calaa kawri alcimaama ama calaa طarafi اthawb ilaa inay keento mooyaane xaajo baahi keento sida kulayl daran iyo qabow daran iyo dee waxyaabo lamida haddii qofku markaa uu ku sujuudo calaa kawri alcimaama duubka cimaamadda ama darafka marada uu xidhan yahay manaa sida madhab imaamu axmed u yahay waa makruuhun salaadiisaas kusoo celin maayo waa ka ansaxaysa karaahada bal meesha laga qaatayna xadiidkan dambe ayaynu ku arki doonaa waxaa la odhan karaa maxaa u daliila karaahada oo maxaa u dhexeeya maradii dhulka la goglay oo axaadiis badan ay tusay banaanideeda iyo maradan qofka dee madaxa ugu duuban amase uu xidhan yahay daraf ka mida inuu ku sujuudo muxuu yahy farqiga u dhexeeya ee midna ay jaa-is u noqotay haddii dhulka la dhigo iyadoo la xidhan yahay haddii qeyb kamida lagu sujuudana ay makruuh u noqotay ilaa xaajo iyo baahi inay keento mooyaane waad arki daliilka qala xadaثna abulwaliid wa hishaam ibn cabdilmalik qala xadaثna bishr ibn mufadl qala xadaثanii gaalib alqaطan can bakr bn cabdillaahi can anas bni maliki qaala wuxuu yihi kunaa waxaynu nusalli inaanu tukano maca nabiyi salى اllahu alayh wasalam hadaanay saxaabada fayadacu waa dhigi jiray axadunaa midkayo darafa athawbi maradan uu xidhan yahay darafkeeduu dhigi jiray min shiddati alxari kulayl daraantiisa awgii ayuu dhigi jiray fii makaani sujuudi halka waxa weeyaan uu ku sujuudaayo ayuu dhigi jiray marka xadiidku waxa uu daliilu yahay awalan asalku inuu yahay qofku inuu ku sujuudo dhulka nacam ama ma huwa mutasilun bilaard ama wax dhulka dee la xidhiidhsano xukunkii dhulka qaatay sida gogoshoo kale asalku waa sidaa oo aanu ku sujuudin maro markaasi uu xidhan yahay waayo wuxuu tilmaamayaa saxaabigu dee inay dhulka ku sujuudi jireen haddii gogole dhulka dushiis taalla gogoshaas oo in maradan ay xidhan yihiin qeyb ka mida ay gogladaan ama ay ku sujuudaan waxaa sababu ahaydun shiddat alxar kulaylka darani markuu jiro marka xadiidku wuxuu daliilu yahay marka kulayl darani uu jiro ama sabab kale oo la midi in waxa weeyaan kawru lcimaama duubka cimaamada iyo maradii qofku uu wanaa qeyb ka mida inuu ku sujuudaa inay jaa-is tahay min gayri karaaha karaalaan laakiin haddii waxa weeyaan aanay xaajadaasi jirin inuu asalku yahay in lagu sujuudo cala alard aw ma huwa cala alard min xasiirin wa naxwi dhulka in lagu sujuudo ama wax dhulka dul yaalla sida caw iyo sijaayad iyo wax lamida waxaa markaa laga qaadanaya xadiidkan oo loo daliishaday fiihi jawaasu lcamali alqaliil fi salaa in camal yar markaa la samayn karo xarakaad iyo dhaqdhaqaaq yar salaada dhexdeeda oo maradaa dee qofku uu xidhayo marna uu dhigaayo halkii uu ku sujuudayey marna uu la soo kacayaa laa shaka inay tahay sababayso xarako iyo dhaqdhaqaaq zaa'id iyo dheeraad ka ah intii salaadda xarakadii salaadda inuu qofku markaa khushuucda ilaashado ayaa laga qaadanayaa oo asbaabta khushuucda meesha ka saaraysa uu iska fogeeyo waayo dee kulaylkaasi hadduu qofku meel kulul ku sujuudo ama meel aada u qabow oo waxba aanu iska xigsiin taasi markaa tashwiish bay ku ridaysaa oo dee khushuucdiisii bay yaraynaysaa xadiidkan ma la odhan karaa wuxuu ka hor imanayaa axaadiisii faraysay waktiga kulaylka dareeri jiro in salaada duhur dib loo dhigo ibraad la sameeyo waxaanu leenahay maya ka hor iman maayo waayo waxaa dhici karta in waxa weeyaan iyadoo kulaylkii jawi ahaan uu u jabay in haddana dhulkii qoraxdu ay ku dhacday weli uu sii kulul yahay iyadoo dee waktiga casarkaba ku dhowaatay marka inaan ibraad la samaynayn xadiidka laga qaadan maayo waxaa laga qaadanayaa un ibraadka loo jeedaa inuu yahay inuu jawigu qaboobo qoraxda kuleylkeedu uu jabo ee aanuu macnuu ahayn in salaaddii duhur dib loo dhigayo ilaa dhulku uu qaboobo taasina waa inoo iman doonta walihaada ba saxaabadu yidhaahdeen shakowna ilaa rasuuli illaahi asalaata fi ramdaa falam yashkunaa rawaahu muslim rasuulka waxaanu calayhi salaatu salaam uga cabannay salaadan aanu ku tukanayna dhulkan kulul ee raranka ah cabashadeeda rasuulku ma aqbalin oo muu odhan ilaa dhulkaasi uu qaboobayo oo dee rarankaasi uu baaba-aayo salaadda dib u dhiga rasuulku ma odhan calayhi salaatu wasalaam qaala raximah allahu tacaala baabu salaati salaadii buu baab yahay fi nicaali kabaha lagu tukado waayo xadiidkan ama baabkani xidhiidh buu la leeyahay abwaabta hore halka xidhiidh kagaley kala leeyahayna waxay tahay yani abwaabta hore waxa ay tilmaamaysay dee inay bannaan tahay in xubnaha sujuudda iyo dhulka wax loo dhexaysiiyo bal baabkan hore wuxuu tilmaamayay inay bannaan tahay takطiyatu bacdi acdaaءi الsujuud xubnihii sujuudda qaar ka mida in wax la saaro oo dee qalansuwada koofiyadda iyo cimaamadda iyo maradaasi darafkeeda saxaabadu ay ku sujuudayeenba dee xubintii sujuudda waa qarinays kabuhuna macnaha noocaasi ayay samaynayaan oo qofkii isagoo kaba gashan haddii uu ku sujuudo dee lugihiisi iyo dhulkii bay udhexeeyaan قال xdثnا آdم بن أbي إyاس qال xdثnا شhuعبة qال أخبرnا أbو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي qال سألت أنس بن مالك أنس بن مالك أkاn النبي صلى الله عليه وسلم رasuulku miyuha يصلي mid ku tukada في نعليه labadiisa kabood isagoo xidhan qaala wuxuu hi نacam haa waa ku tukan jiray marka الصلاaة في النعلayن jaaئizaة la اkhtilaafa bayna alculamaaءi fii dalik uhi ibnu rajab in labada kabood lagu tukadaa waa bannaan tahay in kabaha lagu tukadaa inay bannaan tahayna ahlulcilmigu iskuma khilaafsana teeba afdala baa la isku khilaafay ma in labada kabood lagu tukado mise in la yska bixiyo akharu salaf hadalka laga soo naqliyey wuxuu tilmaamayaa slafka badankooda dadkii hore wanaagsanaa ana الصalaaةa fi الnaclayni afضal min الصalaaةi xaafiyan in labada kabood lagu tukadaa inay ka fadli badan tahay in kaba la-aan lagu tukado walihaada ba ibnu mascuud markuu arkay saxaabigii abu muusa khalacan calayhi cinda iraadati الصalaaة kabii iska bixiyey markuu doonayo inuu tukado qaala lahu abilwaadi اlmuqadasi anta waadigii muqadaska ah ee nebi muuse lagu uhi ikhlacn calayk inaka bilwaadi almuqadas makaasaad joogtaa wuri maxaad kabaa u bixinaysa anaa ku tuga kabahaaga wa kaana abu cumar ashaybani yadrib الnaas idaa khalacuu nicaalahum fi الsalaaة dadka waaba garaaci jirayba abu camr ashaybani markuu arko iyagoo kabaa iska bixinaya oo doonaya inay tukadaan ku tukada kabiinu odhan jira maxaad sunnada iyo sida afdalkaa aada uga tegaysaan hayru waaxido min asaxaaba sida amray abu hurayra wa hayruhu asxaabu shaafici ayaa waxa ay sheegaan shaafici laftiisana ay u nisbeeyaan in khalcuna caleyh fi salaa ay tahay afdal in kabaa la yska bixiyaa inay tahay sida afdalkaa oo kaba la-aan lagu tukadaa waxaanad moodaa taasi inay tahay sababta ay sunnahaasi bilaadkeenna ugu aanu ugu faafin markaa kutubta hadday axkaamta uun wadaado akriyo oo aan inta badan axaadiida aan aragiun ay arkeenun asalaatu nacam khalcu naclayni fi salaati afdalu min asalaati fi naclayni iyadoo ay kutubta axkaamta ay ku qoran tahay atana taasunbaa dadkii dhex qaada ilaa markii dambena intaa lafteeda afdalkaana lasii ilaabayo xaaraanba loo arkay in kabaha lagu tukado oo meeshaba ay ka baxdayba jawaasu salaa fi nacleyn waxay markaa ku sabeeyeena yidhaahdeen maanaa lagama aamin aha in kabahaasi dee najaas iyo wax lamidii ay mareen ila wax lagu soconayeen nacam marka waxay yidhahdeen de in kabaha lagu tukadaa waa shay sunnaa baynu odhan karnaa laakiin haddii ay iska hor yimaadaan agteenna shay sunnaa iyo iyo in salaaddii ay mafsada gasho oo dee kabahaasi ay dhici karta inay najaas leeyihiin dee in mafsadada meesha laga saaro ayaa laga horraysiinayaa in sunnaha iyo afdaliyada la xaasiliyo bay yidhahdeen nacam waxaa kaloo ay yidhaahdeen dee waxay kabuu meesha ka saarayaan mubaasharatu acdaaء الsujuud alard in xubnihii sujuuddu dhulka ay baashiraan oo dee farahaagii dhulka taaban maayaan haddaad kala gashan tahay taana waa ku sababeeyeen laakiin waxaa xaafidaanka ibnu rajab iyo nacam ibnu xajar ba ay tilmaameen qowlkaa in nadar uu ku sugan yihi oo waxaa markaa ay daliishadeen xadiidka uhi rasuulku khaalif اlyahuud fainahum laa yusaluuna fi nicaalihim walaa khifaafihim macnaa ku tukada kabihiina yuhuud khilaafa kabahooda iyo khufkooda toona kuma tukadaan fayakunu istixbaabu dalika min jihati qasdi اmukhaalafati اlmadkuura marka kabaa xidhashadooda akhdu ziina qaadashadii quruxda un ma ka mid maahee ee ujeedo kalea laga leeya oo ah in la muujiyo mukhaalafatu alyahuud oo fi salaa lagu khilaafo tan markaa najaasadeeda ay tilmaamayaan haddee asalku waa tahaara wey haddana waxa weeyaa najaas aan lagu ogeyn kaba qaacida muhima ayaanu sheegay ibnu rajab fii baabi طahaarana aada u anfacaysa طaalib cilmiga wuxu wataxaruzu min الnajaasaati inama yushracu calى wajhin laa yufdi ilى mukhaalafati ma kana calayhi اsalaf in najaasada layska ilaaliyo laga fogaada waa fiicanta laakiin iska ilaalintaa iyo ka fogaanshaha ku xeel dheeraashaheedu goorma ayuu yahay wax mashruuca marka arrintaasi u dhacdo si aan khilaafsanayn sidii laga soo wariyey salaf waxaad aragtaa akharu salaf akharu saxaaba bal cid markaa tilmaantay in laga fadli badan yahay kabaa ku tukashadooda oo saxaabadii ka mida lama sheegin marka akharkoodii waa ku tukan jireen kabahood haddii markaa ay ka mid tahay najaasa ka fogaanshaha iyo iska ilaalinteeda in kabaa la iska bixiyo marka la tukanayo iyagaa inooga horeyn laha marka ficil kastoo qofku uu samaynayo u leey waxaan u samaynayaa taxarusan can الnajaasa oo khilaafsan ma kana calayhi salaf wixii ay ku dul sugnaayeen salafku waxa weeyaan ficilkaasi mashruuc noqon maayo oo iska ilaalinta najaasadu waa inuu waafaqsanaado awala nusuusta taaniya manaa ficlu salaf waa inuu waafaqsanaado hadduu khilaafo waxay noqonaysaa nooc min alguluwi bay noqonaysaa waxaana qofka marka dambe ay ku beeri kartaa wasaawis ayay ku beeri kartaa waxay markaa culimadu isku khilaafaan kabtii najaasadu ay martay ma ku daahir garoobeysaa dhulka in lagu masaxo mise ilaa la maydho ma daahir garoobeyso waa laba qowl dhulkay ku daahir garoobeysaa ilaa la maydho ma daahir garoobeyso iyo in la idhaahdo haddii najaasadu ay tahay kaadi ama saxaro bani aadam waa in la maydho hadday wax kala tahayna dhulkaa lagu masixi karo saddexdaa qowlna waxaa raajixa arjaxuhaa waa tahaaratuha bidalk waa in kabuhu ay ku daahir garoobayaan haddii najaasa ay marto masixitaanka dhulka lagu masixo rasuulku wuxuu yihi alayه الsalaatu wasalaam xadiid abi saciid ida jaءa axadukm ilى اlmasjid falyandur fain ra'a fi naclayhi qadirا aw adan falyamsaxu ana biاlard walyusali fiih axmed iyo abu dawuudi ayaa wariyey waana qowlka kaiir min axanaabila waana qowlka qadiimka ee shaafici inay ku daahir garoobayso bilmasxi calى اlard baabu salaati salaadii buu u baab yahay في الkخفاaف lagu tukado خfka قال xdثنا آdم قال xdثنا شhعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحdث عن hmام بن الحاrث قال رأيت waxaan arkay buhi جرير بن cabداللaahi oo baala kaajay ثuma توضأ dabeetana weysaystay oo masxa masaxay calىa خfayhi ثuma qaama dabeetana kacay oo faصalىa tukaday manaa qofkiisi isagoo gashan ayuu tukaday ayaa macnuhu noqonaya ila kofka haddii uu bixiyo dahaarada ayaa buri lahayd fasu'ila waa la weydiiyo faqaala wuxu uhi ra'aytu waan arkay annabiya salى اllahu عalayh wasalam oo sanaca sameeyey midla hada sidan oo kale intuu weysaystay kofkii masaxay dabeetana ku tukaday qaala ibraahimu wuxuu yihi ibraahim ibnu yaziid annakaci fakaana wuxuu ahaa xadiidkani yucjibhum mid cajabgeliya maanaa yuu cajabgelin jiray asxaaba ibnu mascuud ardayda cabd llahi ibn mascuud ayuu xadiidkani cajabgelin jiray oo aada xadiidkan u jeclaa لأna jariir maxaa yeelay jariir oo jariir bn cabdillaahi اlbajali kaana wuxuu ahaa min aakhiri man aslam ciddii u dambeysay islaamtay kuwa ka mid ka mida ayuu ahaa manaa taakhara islaam waayo islaamnimadiisa markaa dib dhacday maxay xadiidka usoo kordhisay waxay usoo kordhisay qolooyinka ahlulbidaca ee diidan almascu al khufeyn in khufka la masaxo ayaa waxay yidhaahdeen axaadiidan ka warramaysa almasxu cala alkhufeyn oo dee xadiid mutawaatir ah waa mansuukh oo waxaa nasakday aayat lmaa'ida nacam aayaddaasaa nasakday jariir ibn cabdillaahi albajelina wuxuu islaamay bacda nuzuuli lmaa'ida maa'ida markay soo degtay kadib marka iyadoo suurat lmaa-ida soo degtay oo aayat lwudu ay soo degtay ayaa haddana almascu cala alkhufeyn weli uu sii socday sidaas ayaa xadiidkiisa uu tusinaya haddii dee oo mansuukh yahayna taasi ma dhacdeen walihaada baa jariir ibn cabdillaahi markii la weydiiyey a qabla almaa-idati am bacdaha suurat lmaa-ida markay soo degtay horteed mise dabadeed ayaad aragtay rasuulka khufeynka masaxaya qaala ma aslamtu ila bacda almaa-ida buuli anuu maaida markay soo degtay kadib ayuun baaban islaamayba marka iyadoo maaida soo degtay baa haddana rasuulku almasca alkhufeyn uu sameynayey ta kale labada qiraa'o qira'at ljar iyo qira'atu waxa weeyaan nasb oo aayadda ku sugan wa arjulakum iyo wa arjulikum waynagii markaasi tilmaanay in ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen labada qiraa'o midna waxaa lagu xambaarayaa manaa marka laguha ay maran yihiin wa arjulakum weeye waqsiluu arjulakum wa arjulikum qiraa'at ljarna marka kuf iyo wax lamida qofku uu gashan yahay ayaa lagu xambaaraya marka aayadda lafteeda labadaba tusisay masxiga laftiisa u daliila inay nasakdo hadalkeeda daayo qala xadaثna isxaaq ibnu nasri isxaaq ibnu ibraahim ibnu nasr nusiba ilaa jaddi awowgii baa loo nisbay qaala xadaثana abu usama xamaad ibnu usama can ilacmash can muslimi can masruuq can اlmugiira ibni shucba qaal wada'tu الnabiya salى اllahu عalيه wasalam rasuulkaan u weysaysiiyey manaa weysadii baan ugu shushubay wamasaxa waa masaxay calaa khufayhi labadiisii kuf wasalla waa tukaday manaa waa kufkii buu ku tukaday wey markaa kufku kabaha ayuu la xukum yahay sida kabaha loogu tukan karaa isna loogu tukan karaa ama mid markaa kab laga dul gashada ha noqdo ama mid kelidii lagu socdo ha noqdee axaadiidan axkaamta kale ku sugan hore ayay noo soo martay oo jawaasu listicaana manaa fi lwudu ayaa hore uu bukhaari ugu deliishaday inay banaanta in qof loo kaalmaysto weysada in markaa qof uu ugu shushubaa inay banaan tahay min gayri karaaha inuu xadiidku daliilu yahay baynu horu sheegay laakiin qofkii oo isagu xubnihii maydhi kara in loo maydhmaydhaa inay tahay ugu yaraan makruuh baynu tilmaanay waayo ilaahay subxaana wa tacaala qofka laftiisa ayuu faray inuu weysaysto yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaa faqsiluu wujuuhakum isagaa ma'muur kuwa oo la faray inuu wejigiisa maydho oo gacmihiisa maydho oo madaxiisa masaxo oo lugihiisa uu maydho marka haddii taa uu khilaafo u yidhahdo cid kale hay maydha isagoo awoodaya ugu yaraan waxay noqonaysaa makruuh baabun idaa lam yutima haddaanu dhamaystirin asujuuda sujuudi manaa muxuu xukunku noqonayaa marka baabkan iyo baabka ka dambeeyaba halka ay munaasibka ku yihiin waa abwaabta ka warramaysa sifatu salaa ee halkan munaasib kuma aha akthar ruwaat ruwaadda ka warinaya bukhaari saxiixana badankoodu halkan ayaa waxa weeyaan ay ku sheegeen laakiin riwaayat lmustamli oo uu ku tilmaamay xaafid ibnu xajar raximah اllahu tacaala inay tahay waxa weeyaan asaxu riwaaya labadan baab halkan kuma xusna labadan baab waxa ay ku xusan yihiin abwaab الsalaa marka uu gaadho iyagoo sida halkan ay ugu yaaleen ah tarjamatan wa sanada wa matnan ayaanay noo iman doonaan haddana hada laysa min caadaة الbukhaarي inuu xadiidka sidiisu u soo celiyo iyadoo waxbaba aanay ka bedelayn naadiran bay dhacday taas markaa sida sawaabkii waxay tahay in la yidhaahdo waxa weeyaan labadan baab waxay ku iman doonaan fii abwaabi الsujuud marka xaafidku wuxuu leeyahy alxamlu fiihi cindii calى nusaakh nusaakda ama raggii kitaabka qoray ayaa khaladkaasi uu ka dhacay oo labadan baab laba jeer ku celiyey oo marna halka ay munaasibka ku ahaayeen ku qoray marna meel kale ku qoray oon munaasib aanay ku ahayn bidaliili salaamati riwaayat اlmustamli min dalika huwa axfadhum riwaayat اlmustamli ayaana sidaa saalimka ahoo labadan baab abwaabu sujuud unbay ku yaaliine abwaabtan ka waramaaya waxa weeyaan dee shuruudii salaada iyo axkaamta la xidhiidha kuma qora oo huwa axfadhum buu yihi mustamliina waa ka ugu xifdi badan xaafid ibnu rajabna wuxuu yihi fii kaiir min nusakhi اlbukhaari haahuna baaban isagu labadan baab waaba jarayba oo halkooda ayuu u daayey oo abwaab sujuud labadan baab buu sheegay waqad acaadahma calى wajihima fi صifati الsalaati cinda abwaabi الsujuud oo walalyaqu bihima fanuakhirhma ilى dalika اmakan bu hi abwaab sujuud baanu bukhaari mar labaad ay saxiixa kaga qoran yihiin labadan baab halkaasaanay ku haboon yihiin halkoodaas ayaanaynu ku sharixi doonaa bu hi marka arrintaa lagu baraarugsanaado labadan baab inay sidooda ugu soo noqon doonaan abwaab الsujuud halay ku munaasib yihiin inay halkaasi tahay halkan markaa dhigista la dhigayna inaanay munaasib ahayn cidda markaa loo filaya inay dhigeenna inaanu ahayn bukhaari oo raggii dee bukhaari saxiixa ka wariyey qaarkood aanay halkan uguba qoraynba ee ay yihiin raggii nusaakda oo berigii hore dee madbacad iyo fotocobitoona ma jirine rag nusaak la yidhaah baa jira o oo kuu naskhinaya ama kuu minguurinaya kitaabka kitaabka aad u geysanaysa waxaad leedahay kitaabka nuskada iga samee isagaa markaa qoraaya marka nusaakdu khaladkani ka dhacay buu leyay xaafid ibnu xajar baabn ida lam yutima sujuuda qala akhbarana salt bn mxamed qala akhbarana mahdiyu can wasil can abi wail can xudayfa ra-a waxaa arkay xudayfa rajula in laa yutima aan dhamaystirayn rukuuca walaa sujuudahu iyo sujuuddiisa toona falama qadaa markuu dhameeyey salaatahu qaala lahu xudayfa ma salayta ma tukan qaala waaxsibu waxaan umalaynaya qaala inuu yidhi low mutta haddaad dhiman lahayd mutta waxaad dhiman lahayd calaa gayri sunati muxamedin salى allahu alayh wasalam sunadii nebi maxamed adoon ku taagnayn marka sujuudda mujziga qofka ka gudaysa daabidkeedu waa maxay maxaa xad u ah halkeedaynugu tegi baabu yubdi waa muujinayaa dabcayhi manaa cududiisuu muujinaya yujaafi fi sujuud sujuuddana dhexdeedana waa kala fogeynayaa labadiisa gacmood oo dhinaciisa kusoo dhejin maayo waa ka jaraya qال أخبرنا يحيى بن بukير قال xdثna بكر بن مdر عن جعفر عن بن هرmز عن عبداللh بن مالك بن بحynة أن النبي صلى الله عليه وسلم kاn wx idا صلىa markuu tukanayo fraja waa kala kaxayn jiray beyna yadيه labadiisa gacmood xatىa yبdوa ilaa uu muuqdo bayaaضu إbطayhi labadiisa kilankilo cadaankooda وqاaل lyث وxu xdثnي جعفر بن ربيعة نحوه halkaa waxaa ku dhammaaday abwaabtii uu kaga hadlaayey bukhaari allibaas fi الsalaa waxay intaa kadibna uu gudageli doonaa abwaabu istiqbaali اlqibla oo shardiga shuruud salaadda waxaa ka mid ahaa nacam sitru اlcawra sitru اlcawra iyo wixii mukamilaad iyo dhamaystiru ahaa ayaa halkaa aynu kaga baxan shardi labaad baynu u geli doonaa istiqbaalu اlqibla in qiblada xaggeeda loo jeesto wallahu aclam waaxkam wbillahi towfiiq sala allahu calaa nabiyina mxamed